xarunta s w d c ee magaalada muqdisho iyo weliba lakaga waday dadwadaag ka saabsanay xuquuqda haweenka iyo hababka lagu horseedo kara walyeelada taadiidaha lanjeysado haweenka iyo diyaargarowga doorashooyinka hadereera dadwadaag iyo weliba ku qeyb galay xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya xubno ku dareeray bulshada rayidka soomaaliya sharyaqaaniyo mas-uuliyiin kala deeqo ali salaad oo ku dareertay wasaaradda cadaaladda oo marka hore ku hadalyana sheegday inay dowladii diyaaraday sharool ku horseedo walyeelada taadiidaha lanjiistow haweenka ugu horeyn waxyaabaha wax laga qabto waxaa ka mid a in kaalmo sharciyeedka oo akhrinta saddexaad ka gudbay oo aqalka sare uu yaalo kaalmo sharciyeedkaas waxaa waaye in loo qareemo ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka saboolka ah iyo kuwa nugul in ka wakiil noqosho sharci loo sameeyo dowladduna ay maarata lacag ka bixiso madaga hay-adda elman fartuun cabdisalaan iyo agaasimaha hay-adda s w d c zahra maxamed ahmed iyo sidoo kale inishow ku hadli doodwadaagan ka saabsan ay xuquuqda haweenka runtii soomaaliya haddii ay ka qayb qaadanayso inaan la dabaaldegno fursadaha adduunka ka jiro runtii waa wax weyn oo weli waa noolnah waxa kuu soo haraayo doorashada markaan ka hadlayno horta qof walba inuu codkiisa samaysto oo cod intuu helo uu yirahdo aniga ninkan ama gabadhan anaa doortay waa wax weyn oo muhiim ah oo beri aadan dhehaynin tan waxaa lagu keenay sidan waxaa odayaa soo doortay dhibaato kale ku timid laakiin ku dareensiinaysa hadday xumaatay hadday fiicnaadaba adaa soo dooratay diyaar loo yahay ummadda soomaaliyeed inay aado qof iyo cod kaasoo ay sheegeen faa'iida ay u leedahay bulshada soomaaliyeed gabdhahaanna kheyr allah sii waxay ahayn gabdhihii aada uga ololeeyey inay soomaali ka baxdo in oday soo qabsado oo yirahda meeshaanaan ku keenay in gabar markaas aan usoo dhibtoon meeshii laysaga waco dadna civil society ay usoo mareen wasaaraday soo mareen ama aqoontoodii aba marka dambe meesha keentay waxaan u baahana waxay tahay qofka joogo iyo qofka maqan inaan kala ognahay xildhibaan adar cali maxamed iyo xildhibaan luuli ibraahim cumar iyo sheegay inay baarlamaanka dadaalanka jara sidansuub ilaa ay korseedowka walyeelada taadidaha lanjiisidow haweenka ummadda soomaaliyeed waxaa lafdhawar u ah haweenka soomaaliyeed waxay ka qayb qaataan dhan walba dhanka nabadgelyada waxtarka dhiirigelinta waa hooyo waa koriso mar walba siyaasadii way ku jirtaa xagga dhibaatada ayaga ugu horeysa bulshada way u adeegtaa meel walba boqolkiiba runtii sideetan ayay ka tahay waxtarka ummadda soomaaliyeed
tan waxay ka dhigan tahay maalintan waxay ka dhigan tahay waa maalintii xaquuqda aadanaha in aan isxusuusinno dhibaatooyinkii lasoo maray ee ku dhacay haweenka iyo caruurta marka ay dhaceen dagaalada sokeeye dagaalada sokeeye dhibaatada gaarta haweenka waxay ahayd caruurtiina dhibaataa ka gaartay oo waa laga adeegsanayaa hubkaa loo dirsanayaa sakareedka iisoo shidaa la leeyahay jaadka iisoo shid ciidanku ku hoos jiraa dhibaato badanaa ku dhacda gabdhihiina waa laga kufsaday hooyooyinka waa la kufsaday waxaa marka dhibaatadii soo dhacday iyo xaquuqdii aadanaha sida aan u ilaalinay ayaa mar walbaba waxaa laga diyaarinayaa hostary shalay intay ka soo bilownay maantasi intay joognaa